duhur wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka duhur
khasaare ka dhashay roobab mihiigaan ah oo ka da-ay magaalada beedhabo ee xarunta gobolka
maxkamadda ciidamada oo xukun dil iyo xabsi ah ku riday askar ka tirsanaa booliiska soomaaliya oo dilal geystay
howlgalka baraadhug bulsho ee sanadka hor ka curtay degmo xeebeedka cadale ayaa u weecday deegaanka koonfur galbeed
boondada degmada baar dheere oo halis ugu jirta inay go-do iyo dadweynaha oo bilaabay inay ka barakacaan magaaladaasi
faafaaino kala duwan oo ka soo baxaya howlgallo ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ka sameeyeen deegaano dhaca xadka gobollada galgaduud iyo shabeellaha dhexe guddiga gurmadka fatahadaha koonfur galbeed oo faahfaahin ka bixiyey saameynta roobabka saacadihii lasoo dhaafay ka da-ay magaalada baydhaba
dowlad goboleedka puntland oo guddi u saartay khasaaraha ka dhashay roobabkii ka da-ay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka midoob wararka dibaddana waxaa ka mid ah
dowladaha qaramada midoobey oo mar kale kheyladhaan ka muujiya xaaladda cakiran ee qasaar iyo xamaas oo riday gantaalo argagaxa ku beeray malaayiin israa'iiliyiin ah
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhur wanaagsan waa duhur isniin ah taariikhdan waxay tilmaamaysaa lixda bisha nofembar sanadkuna waa laba kun saddex iyo labaatan qodobadii aada maqasheen waxay ahaayeen wararkeena kuwa ugu doorgaroona markana isagoo dhammaystiran
aynu ku bilownay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxaa laga soo sheegayaa in daadad xoogan ay magaaladaasi qeybo kamid ah burburiyeen iyadoo sidoo kalena wararka qaar ay tilmaamayaan inuu jiro khasaaro soo gaaray dadka danyarta ah ee ku nool magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay roobab mihigaan ah ayaa saacadihii lasoo dhaafay magaalada si xoogan kaga da-ay waxaana roobabka ugu badan ay deen xalay ilaa iyo saakay iyadoo lasoo sheegayo in qeybo badan oo magaalada ka tirsan ay biyuhu go-doomiyeen xilli sidoo kalena ay jiraan guryo iyo weliba na dada ay waa dad ku waxyeeloobay roobabkaasi sidoo kale waxaa la arkayaa muuqaalo iyo sidoo kale sawiro laga qaaday magaalada oo muujinaya burbur aada u xoogan oo gaaray qeybo kamid ah magaalada iyadoo biyaha intooda badan ay fariisteen qeybo badan sidoo kalena ay degeen meelaha boholaha ah taasi oo lagasoo taasi oo lasoo sheegayo inay khatar weyn ku tahay dadka inay ku dhacaan sidoo kalena halkaasi ay khasaara kasoo gaarto ilaa iyo haatan lama shaacin khasaaraha rasmiga ah balse sidoo kale waxaa jira guddi loo xil saaray in ay arrimahaasi sidoo kale ay u kuurgalaan xaaladaha guud ee ka dhashay roobabkaasi khasaaraha badan dhaliyey ee ka da-ay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay guddiga gurmadka fatahadaha ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey saameynta roobabka saacadihii lasoo dhaafay ka da-ayay magaalada waxaana warbaahinta la hadlay wasiirka amniga koonfur galbeed waxaana sidoo kale warbaahinta uu la wadaagay xogtii ugu dambeysay ay kasoo aruuriyeen khasaaraha kala duwan ee roobabkii ka da-ayay saacadihii lasoo dhaafay geysteen amase ay ka geysteen magaalada baydhabo
waligeyga tv-ga koonfur galbeed wasaaradda warfaafinta dhatiya kataalahan booqday in wargelin yar aan duubnu umataanu meel kastiyo roogan wali ogtiina wali jira fatahaado fara badan oo deegaanadan roobkii nicmada ilaahay sheenay sababaha ayana jira wali fadaanaha qof kasta oo ciyaal iyo langnugul ah in haninbana meelo biyo badan ku socdaan buundooyinka gaar ahaan hiraabto wali argaanay magaalada baydhabo dadkii dhan wali hambahena buundooyinka inyo fiirsadaan wali sababu kortee mararka qaar markii isan fiiradaan in biyoogasay dardafaana sababu korto dadka isku mid ma eh dhalinyaro yaryara jarta ciyaal yaryara jara waalidiina jara oo nugul wali codsadaana marka qofkas in idiisroogo ciyaalka la reebo meelogaasayna haninban saas oo kale ciidamada amniga walay amriyiinah in dadka ku reebaan meelo noocaas oo kale oo khatarta leh soo dadkaasay khataran galna nicmada ilaahay sheeni wal oo mayla raayusu ilaahay sheeni bini aadamna reebo karo laakiin dadaalana na fari degmo kasta oo biibaxdaas ku socota oo degmooyinka koonfur galbeed ee dhan wali mas-uuliyiinta iyo hay-ado amniga waajibaadshona ay faraane in dadkaasay bal meelo khatarta ah lakula dardaaramo lakula hadalo dadka waacigelin lansuubiyo iraabta buundadan abshirkaay iyo buundadii kaleo buunduwiintii baydhabo dadka damaashaadahan isku bahan ciyaalkii iskooladii hoobaad aragto dad badan wali kaleyna boholi u biiwa dooha arage wali khatar lanka jaraha biyoogi boholiba intii handeerna i dhatan ba biyi socdaan marka wali codsadaan ciyaalka in la reebo ciyaal ciyaal waay dhalinyaro lan reebo karo male waalidiinta reebo korta in idoo ka reebana ya codsadaan hay-ado amnigana awaamiirtiyo biyaayaan meelogiyo halku wareegdo erhaan in khatara halku wareegdo erhaan in laku wareegdo oo awaamiirtaas lan hogaansameeya rajeeyaan saas oo kale dadka baawurta wadado oo sihindhilaaneen socdaawiyoona mararka qaar wali rajeeyane meelilka araga askari booliis ee surun oo halku wareegdo ara in la xishmeeyo laku wareegdo khatartaas iyo oo la badbaadiya naf badan oo baawureyta wado ama naf badan oo socdaas iyo oo la badbaadiya fariintaas yar oo amniga heje ka saabsan ya fadaani inuuna siin la wadaagna iyada aan mahadsantiin walina rajeeyane nicmada ilaahe niinshane ilaahay inaan ka shukrayno meelo khatarta lena una ku wareegano iyada aan mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
codkaasina wuxuu ahaa wasiirka amniga ee maamulka koonfur galbeed ahna guddoomiyaha guddiga abaaraadka amaba fatahaadaha ee ku dhuftay koonfur galbeed oo ka warbixinaya xaalada guud ee koonfur galbeed iyo fatahaadaha halka ay marayaan iyo khasaaraha ka dhashay markaan maxkamadda ciidamada ayaa xukun dil ah iyo xabsi ah ku kala riday askar ka tirsan booliiska soomaaliya oo dilal geystay waa kan cabdifataax muumin ilkacasi
aniga sideetii kow sanaan jiraa anoo nool inaa aan arkaan rabaa maxkamadda inay xaq soobto ninkaas si degdega isaguna wiilkayga meeshiis aaday as aad in lay toogto oo lay qasqaasa si degdegaan maxkamadda guud ee sharafta leh aan ka codsanaa maxkamadda sare ciidamada qalabka sida ayaa xukuno kala duwan waxay ku riday laba eedeysano oo midkoodu ka tirsan yahay booliiska soomaaliya oo dilil horey ugu geysteen magaalada muqdisho cabdulaahi cabdi mustaf ayaa lagu eedeeyey dil bareer ah oo uu u geystay dable boliis cabdikariin ibraahim cali awdaango halka dable boliis daahir cabdi mustaf loo soo xiray kadib markuu dilaaga u dhiibay qoriga uu dilka ku geystay cabdulaahi cabdi mustaf oo ka carooday weydiinta boliiska ee warqadda saxda c a d da ee mootafekonka uu watay ayaa danaan ahaan ugu yeertay walaalkiis dable boliis daahir cabdi mustaf oo ka tirsanaa taliska qaybta guud ee boliiska gobolka banaadir islamarkaana uu u dhiibay qorigii lagu dilay marxuum dable boliis cabdikariin ibraahim cali awdaango oo xilgaas ku sugnaa barta gaadiidka lagu hubiyo ee waddada afesiyoni sagaal iyo tobankii bishii disembar ee sanadkii tegey labada kun labay labaatanka garsoorka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabkii sida oo dhegaystay dhinacyada dacwadda ayaa labaiyo tobankii bishii febraayo ee sanadkan ku xukumay cabdulaahi cabdi mustaf dil toogasho ah taas oo ah qisaasta marxuum cabdikariin ibraahim cali awdaango halka dable boliis daahir cabdi mustaf lagu xukumay afar sano oo xabsi ciidana intaa kadib qareenada u doodaya eedeysanayaasha ayaa raacfaan u qaatay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida oo iyadana kiiskan mar kala dhagaysatay kowdii bishan waxaana ay ugu dambayntii maanta ay ku raacday xukunkii dilka ahaa ee horay ugu xukuntay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida cabdulaahi cabdi mustaf halka dable boliis daahir cabdi mustaf lagu xukumay mar kale afar sano oo xabsi ciidana sida uu warbaahinta la wadaagay jenaraal liibaan cali yarow gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida muddooyinkii ugu dambeeyey maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida iyo tan darajada koowaad ayaa xukulan kala duwan waxay ku ridaysay eedeysanayaal ka kala tirsan ciidamada booliiska iyo sidoo kale ragga lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab kuwaas oo horay maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo tan saraba ay soo mareen
dhanka kalena buundada degmada baardheere ee gobolka gado ayaa halis ugu jirta inay go-do waxaana sidoo kale lasoo sheegayaa in dadweynuhu ay bilaabeen inay ka barakacaan magaaladaasi saacadihii lasoo dhaafay roobab xoogan oo ka da-ayay magaalada ayaa waxa ay sababeen in qeybo badan oo magaalada ka tirsan ay go-doon gasho waxaana sidoo kale meelaha ugu daran ee bulshadu sida weyn ay kaga cabanaysa kamid ah buundada magaalada taasi oo haddii ay go-do magaaladu ay noqon karto mid isku socodkeeda dhan uu istaago xaaladihii ugu dambeeyey dadka deegaanka ayaa waxa ay muujinayeen cabasho arrintaasi ku aadan iyagoo oo sheegay in ay jirto cabsi aada u weyn oo soo food saartay sidoo kalena magaalada waxaa isaga barakacay dadweyne aada u fara badan oo markii hore ahay dadka deegaanka kuwaasi oo ka baxay magaalada baardheere ee gobolka gado gudoomiyaha iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale iyo dadka shacabka ah ayaa ka hadlaya cabsida ay ka qabaan in bundadu ay go-do
waxaan joognaa buundadii baar dheere waxaad arkaysaan buundadii waxa usoo dhanay marayso gurihii waa dhaafay oo biyihii waa waa buuxiyey waa badiyey buundadii gebi ahaan babuurduma waxaa la sheegay in gebi ahaan kee dol leeyahay inay goday inay biyihii ka fureen baa la faasix leeyahay annagu waxaan hadda joognaa buundadii baar dheere biyihii hadday yimaadeen hadday kasii daraanna waxaa weeye sii kordhaan way way buuxsanayaan insha allahu raxmaan waxaan halkaa nooga digaynaa dadka ee degmada baar dheere goob kaste oo lu dareemi kara in biyihii geli karaan inay ka fogaadaan baan rabnaa insha allahu raxmaan waxaa kaloo halkaa baaq ooga diraynaa dowladaha dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedka jubbaland waxaan ooga digaynaa bulshada baar dheere gebi ahaanba waxaa jiray maalmihii hadda lasoo dhaafay maadaama doon aanan haynin doomo macbil ah oo foostooyin laisku xirxiray ah oo dadkii ay ku gudbayeen oo raashimaha ku gudsanayeen dadka saarayeen kuwaana qatar baa ka timid maadaama weliyana uu sii buux dhaafay waxaan ooga digaynaa batan baan meesha ka saari doonaa ilaa doon laga helayo doomihii foostooyinkaa macbilkaa dadka gacmaha ay ku riixayeen laga bilaabo saacadan wax soo shaqatay karaya ma jiraan taasina waa ka joojinay ciddu lagu arko inay berri meesha la timaadana ganaax bay ku bataysan doontaa iyo xabsi insha allahu raxmaan waxa keliya oo noqon lahay waxaa weeye doonta keliya oo matoorka lahayd oo maalmahan meesha ka shaqaynaysay iyo qaylodhaanta doomaha oon dirsanay markay noo timaado insha allahu raxmaan
cododkaasi waxay ahaayeen fatahaadaha ku dhufta dalka soomaaliya inta badan iyo sidoo kale khasaaraha buundada degmada baardheere ee go-day iyo sidoo kale dadweynaha oo halkaasi aada uga barakacay iyadoona halkaasi guddiga iyo sidoo kale dadweynaha ay ka hadlayeenba weli warkeena duhurnimo ayaan ku guda jirnay howlgalka baraarug bulsho ee sanadka hore ka curtay degmada xebeedka cadale ayaa usee weecday deegaanada maamulka koonfur galbeed warkan waxaa sii dhammaystirayaa abuukar dayax
waaqay degmo xeebeedka cadale ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa haatan usoo weecday deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya halkaas oo meelo ka mida weli gacanta ay ku hayaan dagaalamayaasha al-shabaab baraarug bulsho waa mid ay iska kaashanayaan ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka waxaana intii uu ka socday deegaanada hirshabeelle iyo galmudug suuro galay in gacanta dowladda ay kusoo noqdaan deegaano iyo degmooyin badan oo muddo ka badan shan iyo toban sano dadkoodu ay ku hoos noolaayeen maamulka al-shabaab inkastoo galmudug iyo hirshabeelle ay u muuqdaan kuwo uu kasoo dhammaaday howlgalka haddana weli waxaa la dareemayaa inay socdaan dhaqdhaqaaqyo kooban oo aan sidaa u ballaarnayn si loo dardargeliyo taabagalka guud ee howlgalka iyo ku wajahan meelaha weli uusan ka curan koonfur galbeed waxa ay bilowday dhaqdhaqaaqyo durba ay ku wajahayso deegaanada ka maqan gacanteeda ee ay ku sugan yihiin al-shabaab howlgal qorshaysnaa oo ciidanka xooga dalka gaar ahaan guutada sagaalaad qeybta lixdanaad ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka bakool ayaa suuro geliyay in al-shabaab lagala wareego deegaano ka tirsan gobolkaas ciidamada xooga oo kaashanaya ciidanka daraawiishta maamulka koonfur galbeed iyo dadka deegaanka waxa ay shabaab ka qabsadeen deegaanada kale ah warwiin wardhaato ceel la helay iyo deegaanka mooragaabey ee gobolka bakool halkaas oo muddo tobaneeyo sana ay ku sugnaayeen al-shabaab madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa horey u sheegay in wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab uu u weecan doono deegaanada koonfur galbeed iyo jubbooyinka waxaana dhinaca jubbooyinka durbe laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo diyaargarow ku wajahan meelaha shabaabku ay kaga sugan yihiin
dhanka kalena haddii aynu egno dhegeystayaal dowlad goboleedka puntland waxa ay gurmud amase ay guddi u saareen fatahaadaha ku dhuftay deegaanada ka tirsan amase fatahaado uu sameeyey amase waa ro- ay sameeyeen roob ka da-ay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudugga halkaasi oo saacadihii lasoo dhaafay amase maalmihii aynu soo dhaafnay ay ka da-ayeen roobab mahiigaan ah kuwaasi oo khasaare dhaliyey sidoo kalena ay jiraan dad danyara ah oo saameyn xoogan ay ku yeesheen roobabka da-ayay saacadihii lasoo dhaafay sidoo kalena waxaa jiray baaqiyo loo dilayay qeybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale n kuwaasi oo la doonayay in loogu gurmado dadka danyarta ah ee ay saameeyeen ah, roobabkaasi lixaad kale ee ka da-ay magaalada gaalkacyo maalmihii aynu soo dhaafnay dowlad goboleedka puntland waxay u saartay waxa ay u saartay guddi kuwaasi oo soo ururin doona xogaha iyo sidoo kale n khasaaraha ka dhashay roobabkaasi si loogu gurmado dadka ay saameeyeen waxaana guddigani ay ah, s- bilaabi doonaan ah, howlahooda iyaga oo u kuurgeli doona xaaladaha guud ee ka taagan magaalada ay ugu horeeyaan ah, roobabkaasi iyo sidoo kale dadka ku waxyeeloobay qeybo badan oo ka tirsan magaalada ayaa laga barakacay iyada oo jiraan xaafado een ka tirsan magaalada gaalkacyo oo dadkii deganaay ay isaga baxeen waxaana sidoo kale lasoo sheegayaa in saameyn gaar ah ay ku yeesheen dadka danyarta ah
halka warkaas aad kala socotaanna waa raadiyo haddalsan muqdisho markana wararka dibadda hay-adaha qaramada midoobay ayaa war ka soo saaray oo ku aadan qeyladhaan xaaladda cakiran ee qasa madaxda dhammaan hay-adaha waaweyn ee qaramada midoobay ayaa soo saaray bayaan wadajir ah oo ay ku baaqayaan xabad joojin deg deg ah oo bini-aadanimo iyagoo muujiyay muhiimadda ay leedahay arrintani ah in xabadda la joojiyo ku dhowaad hal bil dunida waxay isha ay ku haysay xaaladda kasoo cusboonaatay israa'iil iyo dhulka falastiin ee la heysto iyagoo argagax ka muujiyay tirada isdabajooga ah ee ku dhintay colaadda ayay ku yiraahdeen madaxda qaramada midoobay qoraalka ay soo saareen madaxda hay-adaha ay ka mid yihiin unisef w h o barnaamijka cuntada adduunka ee w f b iyo sidoo kale hay-adaha samafalka sida save the children ayaa ku tilmaamay wax aada looga naxo khasaaraha nafeed ee kasoo kala gaaray labada dhinac waxayna dalbadeen in si sharuud la-aan ay lagu sii deeyo la heystayaashii ay xamaas afduubatay iyo sidoo kale tan iyo bishii oktoobar guudahaana warkii duhurnimo aad ka dhageysaneyseen dalsan f m waa naga intaa cidda uu sheego waxaay dib ay kaga heli karaan barta internetka aanu ku leenahnay ee w w w radio dalsan com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel